barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo efemyada geeska afrika iyo caalamka o dhan waad nagala socotaan bogga internetka v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin axad ah tobanka bisha februaayo sannadka labada kun sagaal iyo tobanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna waa shanta iyo barka subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya caashe ibraahim aadan iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad ku maqli doontaan aan idinku haynana waxaa ka mid ah barnaamijkii hibada iyo hal-abuurka oo ay marti noogu tahay gabar dhallinyaro ah oo buug ka qortay dhibaatada qabyaaladda
buukan qoray waxaa la dhahaa qarandumis oo ka hadlaya waxyaabaha soomaaliya inay kala yaado kala qoqobnaato meel walbana calan laga taago ay ku dhowaadaan in ayna ka qariyaan qoraxda
kaalimihii heesaha ayaanan ka marnayn barnaamijka
sigaan ku jiray baa dibadda iga saartee
codkaasi mar dhow ayaad maqli doontaan hase ahaatee waxaa sidoo kale aad barnaamijka ku maqli doontaan cayaarihii iyo qodobo kale marka horese waxaad kusoo dhawaataan warka caalamka
dowladda turkiga ayaa ka dalbatay shiinaha inay xirto xerooyin lagu ciqaabo laguna bahdilo qowmiyadda uuguurka shiinaha oo ah muslimiin asalahaan ka soo jeeda turkiga turkiga waxa uu ku tilmaamay xeryaha lagu ciqaabo dadka uuguurka mid ceyb ku ah bini'aadamnimada afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda turkiga hami aksoy ayaa sheegay inaysan caalamka ka qarsoonayn in in ka badan hal milyan oo dadka uuguurka asalkooda turkigu yahay lagu xabisay xerooyin lagu jirdilo oo ku yaala gobolka shinjiyan hadalka ka soo baxay turkiga ayaa ka dambeeyey kadib markii uu soo baxay war sheegaya in xeryaha lagu hayo muslimiinta laga tirada badan yahay ee shiinaha uu ku dhintay suugaanyahanka caanka ka ah dalalka looga hadlo turkiga ee lagu magacaabo cabduraxiim hayed fanaanka ayaa ku jiray xeryaha lagu ciqaabo dadka uyguurka ee gobolka shinjiyan hase yeeshee warbaahinta caalamiga ah ayaa sheegaysa in geerida hayid aanan si madax bannaan weli loo xaqiijinin
xogaga dimuqraadiga ah ee dalka syriya ee s d f loo soo gaabiyo ee ay taageerto dowladda maraykanka ayaa sheegay inay bilaabeen weeraro ka dhan ah kooxda daacish si ay u ciribtiraan haraadiga kooxda ee ka dagaalama bariga syriya kooxda s d f oo ay taageeraan isbahaysiga uu horkacayo maraykanka ayaa kula dagaalamaya kooxda isis afar kilomitir oo isku wareeg ah oo ay ku jirto deegaanka la yidhaahdo baghuus oo ku dhow xadka dalka ciraaq saraakiisha s d f iyo hay-adda xuquuqda aadanaha ee la socota dalka syriya oo fadhigeedu yahay dalka britain ayaa sheegay in lagu qiyaasay in ay ku dhowaad saddex kun oo dagaalyahan ay u dagaalamaan kooxda oo intooda badanna ay yihiin ajaanib kuwaas oo ku sugan gobolka
duhur wanaagsan dhegeystayaal warkaasi waxaad kala socoteen v o a haatan kusoo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka waxaa magaalada boosaaso kusoo diyaariyey waryaheena yuusuf maxamuud yuusuf
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo xilligan oo kale aad ka dhagaysataan idaacadda v o a barnaamijka toddobaadkan waxaa uga hadli doonaa dhallinyarada wax ka qora arrimaha wadaniyadda hinde jaamac maxamuud oo ka mid ah dhallinyarada magaalada boosaaso waxa ay dhallinyarada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ay ku wacyigelisaa wadaniyadda iyo weliba soo noolaynta toddobaadkan ayaan gudaha magaalada boosaaso ku waraysanay ugu horreynna waxaan weydiinay bal inay faahfaahin naga siiso ujeeddada ay u qodhay buug magaciisa uu yahay qaran dumis buukan qoray waxaa la dhahaa qarandumis waxyaabaha igu wuxuu ka hadlayaa yani waxyaabaha soomaaliya inay kala yaacdo kala qoqobnaato meel walbana calan laga taago ay ku dhowaadaan in ayna ka qariyaan qoraxda waxaana ka mid a waxyaabahan u qoray qabyaalada oo aada u baahday oo qof walba uu ku taamayo qaadka oo dalkeena dhaqaalaha inta u badan oo hadeer qaata sidoo kalena qoriga oo awal askarigu lahaan jira laakiin hadeer dadka oo dhan ay wada qaateen marka waxyaabaha aadka igu kalifay waxaa kamid ahaa intaas sidoo kalena waxaan kaga hadlayay qurbaha iyo dhalinyarada tahriibta hadeer badatay inahaasuunbaa soo goobaya waayahay buuggaaga wuxuu ka hadlayaa e, qaran dumis e, e, sila markii loo fiiriyana xataa qof dhallinyaro ah bal waxaad iga warataa e, waxyaabaha soo xiganaysay iyo taariikhdii macid kaa gacan siisay baa jira Een, maya way jiraan dad iga gacan siiyey oo macni buugga ii tafadiray aan kala tashanayey waxaa ka mid ah een, wiil qoraa ah abwaana ah ka mid ah jaamacadda maclimin jaamacadda bariga africa farxeed heeri kaabo oo la dhaho sayid ciir madow oo isaguna qoraa ah Een, waxyaabaha macni buuggan meelahaan kasoo xiganay waxaa kamid ahaa marka aan taariikhda dib u raacay horta aniga waxaan ahay dhalinyarada hadeertoole yacni dagaalada kadib dhalatay oo hataa waqti badan kadib marka waxyaabaha keenay in aan qoro waxay tahay haddii uu dagaalku dhacay khalad walba waa la saxaa oo sax buu leeyahay laakiinse waxaan isweydiinaya waxay tahay maxaa weli keenay kala qoqobka iyo iyo inay dadku kala tafaraaruqaan iyo heshiis la-aanta iyo xalintii halkay jirtaa marka waxaan doonay oo aan waqti badan ku dhex jiray inaan bal soo saaro waxyaabaha keenay marka waxaan ogaaday inay shantaa qodob qabyaaladu way bilowday qorigana sidii loo qaatay lama dhigin qaadkuna waa waxyaabihii sii horumariyey oo macnihii dhaqaalihii dalka lagu dayactiri lahaa een yacni waxyaabaha qaatay anigu mana aaminsani dalkaa burbursan waayo dalku hadduu burbursanaan lahaa walaal yacni kumaynaan noolaaneen oo meel burbursan cidna kuma noolaato laakiinse dadkaa burburay dadka qalbiyadoodii waxaa halaysiiyey qabyaalad damqashadii ka saaray so waxaan eegayay bal inaan wax yara khaladka waayo dhakhtarku marka uu cudurka baadhay laasim laasim inuu ogaado wixii keenay markuu bakteriyadii iyo wixii helo buu haddana daawadii helaya marka waxaa jira khaladka haddii aad heshid waxaad heli doontaa dad kula saxa oo qarandhisayaal ah marka alxamdulilah ilaahay wuu igu guuleeyey markii dadku ay akhristeen e, buuggaaga e, maxaa kaaga soo noqda oo jawaabo ah Een, dadka akhristay dad aad ii bogaadinayay ahaayeen laakiinse dadka qaarba waxay la yaabanaayeen gabadh yar oo macnii sagaashan iyo toddobadii dhalatay oo haddana wadaniyadda ka hadlaysa haddana gobolada somalilan ku dhalatay ku barbaartay nolosheeda dhanna kusoo qaadatay sababto ah boosto waxaan jooga waa saddex sano iyo wax yar oo aan mar walba xagaabaxa ka aado marka dadka qaar waxay lahaayeen sidee u qortay yacni layaab baa ku jiray macnaa aniga waxaan u sheegayay yacni saxaabadii radiallahu canhum markay annagoo kale ahaayeen in dagaalada loo diri jiray oo ay hogaamin jireen islaamka u sahilin jireen marka aniga ma jirin wax iga hortaagan jawaabahan siinaya waxay ahayd ma jiraan wax iga hortaagan inaan ka qayb qaado dhismaha dalkayga oo aan ka mid noqdo saddexiyo tobanka dhalinyarada ah ee s w l ee cusub qeybta labaad insha allahu tacaala waayahay e, hinde jaamac sidoo kale marka laga yimaado e, buuggaaga oo qaran dumis la yidhaahdo oo horeyna usoo bandhigtay e, mararka laga soo tago buuggaaga waxaa jira e, sheekooyinka aad samaysid iyo buraanburada iyo wacyigelinta e, dadweynaha ah bal waxaad iga warartaa maxaa ka mid a hibooyinkaaga iyo halabuurkaaga Een, aad baa umahadsantay walaal marar badan Een, aniga waxaan sameeyaa sheekooyinka oo waxaa ka mid a sheekadaan sameeyey sheeko ka hadlaysa tahriibta oo ku jirta buugkayga macnii waxaan kusoo waraya tahriibtu dhibaatada ay leedahay oo waxaan kasoo qaadanayaa gabadh nolol farxad leh ku noolayd ay dadkaxeeyeen haddana kasoo barortiiqaysoo leh maxaa igu waday oo kale Een, iyo waa sidana ay dhabtu tahay oo dhalinyaradu marka ay tagaan ay sameeyaan macni marka hore waxaa qaadanaya dhaldhalaalka oo aanan lagu waarayn ay dhisteen dad aanayse dareensanayn markii hore marka ay tagaanna ay dareemaan marka sidoo kale waxaan sameeyaa een, maasooyinka Ee, waxaan sameeyey dhowr heesood ilaa hadeer oo ay ka mid tahay heesta midnimo ama maandeeq Een, iyo waxaan sameeyaa oo kale ilaa isla sheekooyinkaas adigu inahaas hal abuurka qeybahaasunbaa ku koobanahay Een, heesta waxay ku dhaliyey yacni soomaalidaan kula hadlayaa waxay ku dhaliyey markii waxaan sameeyey horta waqti hore anigoo xerkaaba jooga markaan kalaas fonfoor ka ahaa oo waxay ahayd ay ka hadlaysay macni mooshinadii badanaa ee dhici jiray waqtiga baan ka hadlaya marka waxay leedahay yani hamurmina ismaqal baa ka mid ah midhaheed waxaa ka mid ahaa soomaalay midnimadiyo ma-aanka isla gaasho midigta isqabsada oo hamurmine ismaqal madaalaha gacahankiyo shanta meel ku wada nool wada mahalamaan deeq waa lagama maarmaan marka hees aada u dheer weeyaan waxaa rabaa inaad wax yar nooga sheekaysid sheekada tahriibta oo ah ka qodhay mid ka mid ah ee gabdhaha soomaaliyeed oo markaasi wadanka joogtay iyadoo farxada haysatay qaab noocey uga sheekaynaysaa marka
waa sheeko qofku markuu akhrinayo adigu markaan buuka ku dhex taray waxaan u dhiibay inanka abwaanka ah dhowr qof oo kale marka waxaa rabay inay bal sawiraan maadaama sheekadii horreysaan isku tayey inay bal dareemaan inay sheekadan tahay sheeko dhaba iyo inay tahay sheeko sawiraan soo qof marka uu wiilkaas ii sheegayay abwaanka ah sheekooyinkuu sameeyey waxaa jira buug dhowr boqol saddex boqol meelahaas uu sheekooyinka sameeyey marka waxaan ku rahay sheekada soo akhri ila soo arag waayo markii horreysaan sheeko sameynaya ahayd marka wuxuu dhahay sheekada markaan akhrinayay macni waxaa moodsa inay qalbigayga daabanaysay waa naxsanaa gabadha maskiinada dan ku dhacday laakiinse aniga waxay sheeko samaysaa oo aan aan sawiraan sawirayay marka waxay leedahay oo kale gabadha hadarka waxaan kula xidhiirayaa telefoon iyadoo maqan marka way iga sheekeynaysaa gabadh agoonay ahayd aabaheed markuu dhintay hooyadeeda shaqo bilowday waxay fadhiisan jirtay suuqa oo waxaweeyaan dadkan khudaartii waxaa iibiyahaa marka waxay tahay anaa waxaan usii kaxayn jiray kaariyoonaha oo gaarikacanka khudaarta ugu qaado suuqaan u geen jiray iskoolka qofteeda ashaan ahaa laakiin waxaa jir dhibtu wuxuu iga yimaaday foontarii markaan ahaa oo foontuu markaan usoo wareegay baa waxaa dhacday inaan hooyo ku arkay dhalinyaradii iskoolka moobilaseeda hooyo waan yacni aada baan ugu cadaadiyay inay moobil io iibiso way iga diidanay lacagtana ma ahayn masi dareensanayn bay leedahay marka waxaa leedahay lacagta iyadaan ahayn haddana waa ku bushkaray way i iibisay waxaan furtay waxaa la dhahaa facebook marka waxaad waxaa ii sheekeynaya dad oo wada qurbaha ah aada baan u jecla marka waxay soo galay qurbo marka waxaa jira maalin maalmaha ka mid ah waxaanu ku kulanay gabadh iyo tahriibtay marka waxaan ku rahday gabadhay see ku tahriibtay qof walba markaa wadi qurbaha see ku tagtay waa lay kaxeeyey waa ku dhashay saas igu sheegay laakiin qofkii horeeya tahriibay aan arkay bay ahayd aada bay igu dhiirigelisay waxay igu tiraahday hadallada igu tiraada waxaa ka mid ahaa yacni gabadhaas ay yacni aan ku sawiray labada gabdhood sheekada soomaalidu bay dahday waxay kuu diidayaan nimcada yurub taal ah ay yacni kaaga dhigayaan belo inaad dariiq xun usii maraysid waxaad waxaan ku lahay hooyaday aniga waxba ma haysato caruur agoonaan nahay aabahayna hanti noogama dhiman marka sidee bay ku dhacaysaa inaan markaan soo tago lacagsaan ku helay waxaad iska soo tag adiga lacagta hadhita laisku keenaya waxaad misana waa lasiya waxan ku raa hadii laysugu uruuriyo hooyada lacagtaas oo dhan ma keeni karto maya bay tahay dadkao dhan baa laga soo waray magaalada oo dhan aday kuu kacayaan marka waxaad sidii baan ku tegay hadda waxaad markaan xaggaa tagay waxaas lahaa dee guryo waaweyn hooyadaa u soo dhiis oo maasha allah laakiin waxaa tahay anigibaa wax laysoo diraa xaggaa laigasoo diraa haatay rafaadkan ogaanoo maray anigoo iskoolkii ka tegey anigoo islahaa jaamacad baa dhigan haddana waxaa jir maxay guriga lagama baxayo oo sharci ma haysta weli in sweden joogtay sheegaysaa macni sharci weli ma haysta guriga ma ka bixi karo haddana hooyadii maxay samaynaysaa lacag baysu darisaan yacni u noolaado because caydha yarta ah oo lay siiya iguma fila marka sheeko saas u sawiran tahay
dhalinyaro badan ayaa jira xilligan bal waxaad iga warataa adiga hinda ahaan dhalinyarada wiilasha iyo gabdhaha ah maku wacyelo gelisaa in dalkooda ay joogaan oo aysan ay tahriibin aad iyo aad alxamdulilah dhalinyaro badan oo aan ku waxyigeliyey habeendhowd wiil ila hadlayay dadku isma yaqaanaan oo meelo kala badan bay joogaan marka wiil habeendhowd ila hadlayay wuxuu ku dhahay walaahi waxaan islahaa tahriib laakiin waxaan u joogay calashaan markii aan arkay tahriibta saa uga hadlaysid buuggaaga buu dhahay baan arkay marka wuxuu dhahay tahriibta saa uga hadlaysid iyo dhibaatada ay leedahay iyo haddana waxyaabaha dadku ay ku dagaan oo shaqola-aanta ah iyo anigu waa kasoo horjeestay waayo sababta shaqooyinka haddeer yaalla dad baa abuurtay oo waa hal abuur ay la yimaadeen marka dhalinyaradu haddii ay isku dayi lahaayeen in ay iska daayaan xafiiskan ay ku wada haminayaan oo mid walba wuxuu rabaa inuu xafiis fadhiisto xafiisyada hadday buuxsamaan waa in adigu shaqo samaysatid aad baa u bogaadiyaa dhalinyarada hal abuurka la timaado oo oo macni shaqooyinka yaryarka ah bilowda sidii inay furtaan meel yaroo sandaqada waxaasoo dhan waa hal abuur bay ka mid tahay waana wax noloshiisa kabaya oo meelo badan ka difaacaya marka alxamdulilah waana kula taliyaa dhalinyarada inay waajib dal saaran yahay iyo dad oo ay dalkooda u joogaan dadkooda ay u shaqeeyaan marka alxamdulilah hadeer inkastay joogsantay tahriibtii aadka u badnayd haddana waxaa jira kuwa ku diidaya o odhanaya nimcaanoo diidan tahay iyo qaarka oranyaad mahadsan tahay ha hadeeroo kale xalay barnaamij lagu qabanayay jaamacadda boosaaso aniga jaamacadda bariga afrikan dhigtaa oon ka qeyb galay yacni mar walba dhalinyarada waxaan ku dhiirigelinayay inay dalkooda joogaan inay dalkooda haddaanay dhisan oo damaca aanay iska daynin inaanay meelo gaadhayn waxaa wadaa waa damac damacuna ma aha waxay diinteenu ammaantay keliya maxay arkayaan dhirta meelaha taalla iyo waxyaabaha mase aaminsanay inay dhalinyaro iyaga lamid ah ay dhisteen marka mar walba waa isku daya inaan dhalinyarada wacyigeliyo alxamdulilah wixii kaa diidana koley waajibka waa gudatay wixii ku yeelna falilahi alxamd hinta goormaad ogaatay inaad hal abuur leedahay ama heeso sameyn ka dhid ama sheekooyinka mala awaalka aad sameyn ka dhid xillimaas ogaatay markii u horeysay waxaan ogaaday oo aan horta isku dayay inaan waxal abuuro aniga hidda ma ahla abuurkaygu waxaan isku dayay mar anigoo dhegeysanaya maaso uu leeyahay hadraawi maasada aanoo dhegeysanayun baan isku dayay inaan sameeyo laakiinse markaas igama hayn inaan dee hal abuur iyo waxaa noqdo laakiinse maas heestii u horeysay aan sameey waxay ahayd heestan soomaaliya midnimadii oo aan hal abuurkayga ku ogaaday wixii waxaa ka dambeeyey waa sameeyaa waxyaabaha badankan waxa u badanahay waxyaabaha wadaniyada oo aan maasooyinka iyo heesaayo waxaaba ka sameeya dhalinyarada maku wacyigelisa wadaniyada ha waxaa ka mid a maasooyinka aan ku wacyigelinayo oo wacyigelin baa isla wacyigelin oo meel jaamacadda bariga afrikaan ku qabanayna waxaa kamid ahaa maasada leh haddaan doono maasada waan dareeshaa gabayada iminkana dadkayga oo cashiro digaiyo waxaan dhigayaa wadciga ee baldhegeysta idinkuna dal wuxuu dhaqaaqaa dadkuna uu jeclaystaa degistiisa oo qudha dunidana dhammaantee dabadiisa yaacdaa dalalka uu ku dhaafaa dhalintiisa weeyaan macna dhalinyarada ku wacyigelinaya dhalintiisa weeyaan markay dhiiradaan oo dhismaha dhulkooda iyo dhaqaalihii ku taamaan da'yartii dalkayga dhankeeniise mooji daloolaa bannaanoo dabayshuna kasoo geli daloolaa bannaanoo dabayshuna kasoo geli waxay leedahay oo dhexda ugu jira dalkeennan quruxda leh dabciga iyo wacnaanta leh daa'imkeenna nimcadiyo gudaylay ammaanaha damiirkeennu muu garan dayacdirtoo ilaashta dhowrtoo ku dhaata dhibtana u diida xumaanaha ka dayra xanabtiiyo nuxuustiyo waxaa dibdhigaayana gadadoo baldhaabsha xoogaa way dheer tahay marka qaybta dhexeeyo qaybta horaan kasoo qaatay waa tahay qaybihii ugu dambeeyey ee barnaamijka hibada leh abuurka ee dhalinyarada ayaan isla soo gaarnay idaacadda v o a gabdho badan ayaa jira oo sidaadoo kale hal abuur leh qaarkood ku fakaraya inay qoraan buugaag hindoy gabdhaha kale ma ku dhiiragelisaa in qorista la badiyo akhriska la badiyo waxbarashada la kordhiyo iyo in gabdhuhu ay ka qayb qaataan wacyigelinta bulshada ha waan ku dhiirigeliyaa oo waxaa kamid ahaa barnaamijyadaan ku dhiirigelinayay barnaamij ilaahay khayraasiiye ay bilowday kabaladho aamina cawaale oo nairobi ka bilowday dhammaana dalka ku baahay oo ifan dabadda xataa gaadhay kanada iyo meelaha lagu qabtay oo waxaa lagu dhiirigeliyaa gabdhuhu inay waxbartaan waxbarashada gabdhaha marka waxaa isagana aan u hibeeyey maaso waxaa leedahay waxay leedahay haldoor muuqda weeye halyii qaranna weeye hooyo qaaliya weeye hadna walaal wacan weye macnaa habluhu inay mar haldoor weeye noqon karaan halyiyad wey tahay oo waxaa ka mid ahaa xawtaako gabadh bay ahayd markii ay dalka usoo halgantay haddana waa hooyo qaaliya haddaana xataa hooyahan walaal bay tahay oo guri bay kala hagaysaa haddana waxaa jira inay gabdhaha xoogaa booskooda uu yaro bannaan yahay marka su-aal baan weydiinayay oo gabdhaha ah gabadhii marka ay soo saarto yani ay istiraado horumarkaa maxay sameynaysaa haddana way ka hadhaysaa haddana kale gabadha marka la guursado wixii ay waday oo dhan waxaa moodaa in la dhahay jooji marka dalka dhismihiisa xataa waxay uga qayb qaadan karaan inay caruurtoodii wadaniyada ku tarbiyeeyaan inay dal jacaylka ku tarbiyeeyaan inay baraan dhaqankooda quruxda badan inay baraan muxuu ahaayeen gabayadii wadaniyada looga hadlayay waxaasoo dhan marka xooga xumoodaa inaanay kaalintaasu sideedii weli u buuxin ugu dambeyntii maxaad ugu baaqaysaa guud ahaan dhallinyarada ku dhegeysanaya iyo weliba gabdhaha soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan ugu baaqayaa gabdhaha iyo dhalinyarada guud ahaan dhalinyarada gabdhaha iyo wiilasha in ay dalkooda joogaan oo aanu jirin qofna dalkiisa meel uga fiican inuu dalkooda haddii ay maanta ka yaacaan sida uga yaacay in uu ahaanayo waxaan u sheegayaa caqiidada ay aaminsan yihiin oo ah in dalku burbursan yahayna inay ka aaminbaxaan oo ay ogaadaan inuu dadku burbursan yahay uu isku dayo qof walba oo dhallinyaro ah inuu dalka uu ka qayb qaato dib u habeyntiisa uu ka qayb qaato dadkii in la wacyigeliyo oo la baro waxay tahay dalka iyo dalka quruxdiisa inuu dadka yahay oo aanay dowladnimada oo aanay dowladda qura ragga jooga aanay waxba iyagu qaban karin haddaanu shacabku la jirin ummadda soomaaliyeed oo dhammaanna waxaan ugu baaqaya aan jeclahay inaan u akhriyo heesta maandeeq oo leh soomaalay midnimadiyo ma-anka isla kaasho midigta isqabsada oo hamurmine ismaqal madaalaha gacahankiyo shanta meel ku wada nool wada maala ma andeeq waa lagama maarmaan inta dambe heesta waxay ka hadlaysaa macna inaana dowladda nimanka madelaya oo haddan madaxdeena ilaahay khayr ha siiyo waxay khaldeena ilaah subxaana watacaala ha u saxo waxay saxeena ilaah subxaana watacaala ajara ka siiyo inaanay dalku geligood ahayn midna xasuusnaw mankana ku hay oo marna ha hilmaamin midigtu inaysan mafac buuran lahayn mar haddii dhigeedii bidixdu maqan tahay madaxdeennu waa bashar micnahaygu wuxuu yahay madaxdeennu waa bashar maruu khaldamaye mar walba garabsiiya garabsiiya mar walba garabsiiya wixii xumaada wada saxa wixii hagaaga wada hada midnimaada wada dhawra dhawra midnimaada wada dhawra intaas ayaan toddobaadkani kusoo gebagabaynaynaa barnaamijkii hibada yaelaabuurka oo marti ay noogu ahayd hinde jaamac maxamuud oo ka mid ah dhallinyarada magaalada boosaaso ee hal abuurka leh aniguna waxaan ahay yuusuf maxamuud oo barnaamijka idinla socodsiinayey intaa barnaamijkan la mid a ku kulmi doona dhegaystayaal nabadgelyo
barnaamijka hibada iyo hal abuurka ayaad la socoteen halka uu idinkaga imaanayana waa barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o waxaana nala socodsiinayay yuusuf maxamuud yuusuf weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga v o haatana wararkii u dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha waa kan nuur xasan nuur bukhaari
mahadsaned caasha kooxda liverpool ayaa dib ugu soo laabatay hogaanka horyaalka premier leaga ee ingiriiska kadib markii ay shalay ka badisay kooxda kubadda cagta ee bournemouth goolasha ay liverpool ku badisay waxaa keenay ciyaartooyda sadio mane gorginio iyo maxamed salaax liverpool waxay hogaanka kala wareegtay manchester city oo caawa la ballansan kooxda chelsea haddii ay manchester city ka badiso chelseana waxay dib ugu soo laaban doontaa dhinaca kala horreynta inkastoo ay la dhibco noqon doonto liverpool kooxda manchester unitedna waxa ay soo gashay kaalinta afraad markii ugu horreysay xilli ciyaareedkan kagadaal markii ay shalay galab saddex gool iyo eber ku qabatay kooxda fulham guusha ayaa ah tii tobnaad ee kow iyo tobanka kulan ee lasoo dhaafay uu ka keenayo macalinka cusub ee kooxdani oo le guner solcher saddexda gool ee manchester laba ka mid ah waxaa dhaliyey xidigooda paul bogba halka goolka kalena uu keenay ciyaaryahan antony marshall manchester waxay hadda leedahay koob iyo konton dhibcood kaalinta afraad ayayna ku jirtaa waxaase ay dib ugu laaban doontaa booska shanaad haddii ay caawa chelsea ka badiso manchester city dhinaca dalka sbain waxaa dhacay ciyaarta loo yaqaano derbiga madrid oo ay isagu hor yimaadeen kooxaha ka dhisan magaalada caasimadda ah ee dalkaasi sbain ee madrid waana atletico iyo real madrid kooxda real ayaana saddex gool iyo gool ay guushii ku raacday goolashan waxaa kala dheliyey kasamiro sergio ramos oo ah kabtanka kooxda oo rigoore dheliyey iyo greth bell oo kusoo qatimay ciyaarihii kale ee ka dhacay dalkaasi sbain ee horyaalka la liga waxa ay kooxuu isu arkeen kitef waxay saddex gool iyo gool ugu badisay seltavigo kooxda sbanyol waxay laba gool iyo gool ku garaacday rayo falcano halka weska ay laba gool iyo eber ku suuldaartay kooxda girona dhinaca horyaalka talyaaniga ee seeriya-aada laba kulan ayaa dhacay inter waxa ay ka badisay barma waxaana goolka guusha u dheliyey ciyaaryahanka da-da yar ee nambarka tobnaad xirta lutaro martinez kooxda kubadda cagta napolina waxay ka badweyday naadiga fiorentina oo ay isku mari waayeen barbardhac goola la-aan ah ciyaaraha kale ee horyaalka talyaaniga intooda badan galabta iyo caawa ayay dhici doonaan kooxda horyaalka hogaaminaysa ee yuventus waxay la dheelaysaa saswolo halka milan ay martigelin doonto calary atlanta waxay la ciyaari doontaa spal torino iyo udines ayaa fooda isdiri doona bolonina waxa ay goordhow la ciyaari doontaa genoa dhegeystayaal wararkii ciyaaraha waa naga intaa
aadaad umahadsan tahay nuur haatanna adiga iyo dhegaystayaasha faraha badan ee dhallinyarada u badan waxaan hadda idinku nasinayaa heesta dalmar iyo codadka labada fanaan salaad derbi iyo xalimo khaliif mogol
waa tahay dhegeystayaal waxaan filayaa inaad ka hesheen codkaasi macaan ee xaliimo khaliif magool allah u naxariista iyo salaad maxamed shardi salaad derbi ee heestii dalmar iyada ayaana ugu dambeysay idaacaddeenii duhurnimo oo idinla socodsiinayeen caashe ibraahim aadan caashe cuudi anigoo ah nuur xasan nuur dhinaca farsamadana waxaa inoo fadhiyey maxamed cabdi xasan sandheere tan iyo kulan dambe sidaa iyo nabadgelyo